إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa askarta kenya ee ku sugan gaarisa ku qaaday weerar askar kenyaati ah lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay gaadiidna lagu gubay ugu yaraan toban maleeshiyaad macawiisley ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal shalay ka dhacay deegaan ka tirsan bariga hiiraan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa diyaarisay warbixin muuqaal ah oo ciwaankeedu yahay dhigbax mise dhabarjab taasoo soo bandhigaysa in shan iyo labaatan maalimood dowladda federaalka muqdisho looga dilay toddobaatan xubnood maxkamad taabacsan maamulka islaamiga ah ee bakool ayaa xukun dila ku xukuntay askari ka mid ahaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqaynaya xabashida xukunkaasi oo lagula fuliyey degmada tiyaglow milatariga shabaabulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday ciidamada kenya ee ku duulay deegaanka taabta ee gobolka jubbada hoose golaha nabadoonnada gobolka shabeellada dhexe ayaa ka hadlay weerarkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka ceelbacad ee gobolkaas kulan ay isugu yimaadeen beesha macalin weyne ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa laga soo saaray bayaan ay beesha ku garab istaagtay mujaahidiinta al-shabaab beesha harti ee degta wilaayada jubbooyinka ayaa sheegtay inay garab taagan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa askarta kenya ee ku sugan gobolka gaarisa ku qaaday weerar askar kenyaati ah lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay gaadiidna lagu gubay warkaasi warar kale oo ku saabsan ugu yaraan toban maleeshiyaad macawiisleyah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay hiiraan iyo warar kale waxaa soo jeedinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha kuwaas oo ka kala dhacay gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya haddii aynu ku bilowno dhanka gobolka hiiraan dagaal shalay gelinkii dambe ka bilowday bariga gobolka hiiraan islamarkaana socday ilaa xalab fiidkii hore ayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa macawisleyda loo bixiyey ugu yaraan laba askari ayaa ku dhintay dagaalka oo ka dhacay dulaadka deegaanka goobo oo hoos yimaada degmada maxaas halka ay ku dhaawacmeen sideed kale dhanka gobolka mudug waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ku gaaray dagaal shalay ka dhaca deegaanka qaaycad ee gobolka mudug dagaaladaas oo dhowr jeer lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa looga dilay laba askari halka looga dhaawacay saddex kale dhanka jubbooyinka ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay kaga sugan yihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose dhanka dhulka n f d ee ku jira gumaysiga kenya saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka fuliyeen weerar kabiin ah oo loo dhigay ciidamo kenyaati ah kaas oo khasaare badan lagu gaarsiiyey kenyaatiga weerarkan dhabagalka ah oo ka dhacay waddada jayga ah ee isku xira degmada dhadhaab iyo magaalada gaarisa ayaa ugu yaraan waxaa ku dhintay saddex askari oo kenyaati ah halka askari kalena oo ku dhaawacmay dagaalka intii uu socday waxaa kenyaatiga laga burburiyey gaari kooyal ah sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay kenyaatiga ka furteen laba qori howlgallada ka dhanka kenyaatiga gumaysiga ku haysta dhulka muslimiinta islamarkaana ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isu soo taraya jasaaka allahu khayran haashim cabdinaasir warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa diyaarisay warbixin muuqaal ah oo ciwaankeedu yahay dhiigbax mise dhabarjab taasoo soo bandhigaysa in shan iyo labaatan maalimood dowladda federaalka muqdisho looga dilay toddobaatan xubnood warbixintan waxay soo bandhigaysaa tirikoobka weeraradii ka dhacay muqdisho shan iyo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay oo kasoo bilaabanaysa sagaal iyo tobankii bishii janaayo kuna eg saddex iyo tobankii febraayo labada kun saddex iyo labaatanka weeraradan ayaa isugu jira toogashooyin qaraxyo iyo howlgallo kala duwan oo nafurnimo iyo xukugal isugu jira howlgalka koowaad wuxuu dhacay sagaal iyo tobankii janaayo guutada qaraxyada al-shabaab ee muqdisho ayaa miina la beegsadaya gaari cabdibila ah oo maraya deegaanka weedow ee duleedka magaalada muqdisho gaariga uu lahaa taliyaha guutada toddobaad ee ciidanka dowladda federaalk ayaa burburay waxaana ku dhintay saddex askari isla sagaaliyo tobankii janawari howlgal qorshaysan ayaa wuxuu ka dhacay suuqa degmada kaaraan ee gobolka banaadir kaasoo lagu khaarijiyey liibaan maxamed xaashi oo ahaa madaxii canshuuraha ee degmada labaiyo labaatankii janaayo waxaa dhacay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee bishaas lala beegsado dowladda federaalk kadib markii dagaalyahan hubaysan ay xilli barqa ah weerareen xarunta maamulka gobolka banaadir oo ah madaxtooyada labaad ee dowladda federaalk weerarkaas waxaa lagu dilay soddon iyo afar isugu jira mas-uuliyiin shaqaale saraakiil iyo ciidamo sida ay sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dib ka ogaaneen afar qofood ay dhaawac u geeriyoodeen taasoo wadarta ka dhigaysa soddon iyo siddeed dhimasho ah afar iyo labaatankii janaayo howlgal qorshaysanna way mujaahidiinta ka fuliyeen degmada wadajir ayaa waxay ku khaarijiyeen muxidiin axmed cumar oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada galmudug sidoo kalena dowr weyn ku lahaa abaabulka macawiisleyda shabeellada dhexe isla maalinkaas waxay mujaahidiinta xaafadda lafweyn ee degmada yakshiid ku toogteen daahir maxamuud cusuble daahir sanweyne oo ka mid ahaa abaabulayaasha macawiisleyda shabeellada dhexe isagoo lacag u ururinayey siddeed iyo labaatankii janawari qarax ayaa isgooska kilomitir for ee magaalada muqdisho lagula beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ku dhintay hal askari mid kalena uu ku dhaawacmay maalinkii xigaya oo ay taariikhdu ku beegneed sagaaliyo labaatankii janawari waxay mujaahidiinta howlgal toogasho ah ka fuliyeen degmada wardhiigley halkaasoo way ku khaarijiyeen farxiyo cabdi waasigo oo ahayd wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka ee galmudug bishii janawari waxay mujaahidiintu ku macsalaameeyeen weerar toos ah oo ay ku qaadeen saldhigga degmada holwadaag weerarka oo dhacay soddonkii bishaas ayaa waxaa ku nafwaaya laba askari bishan februari waxaa lagu daahfuray howlgal qorshaysanna oo ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen suuqa weyn ee degmada wadajir kaasi oo lagu dilay mustafa maxamed cabdulaahi oo ka mid ahaa ergada soo dhistay xildhibaanada hirshabeelle kowdii febraayo waxay mujaahidiinta qarax ku burburiyeen gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen ciidamo eretar ee lagu soo tababaray islamarkaana marayay inta u dhexaysa soos iyo suuqa xoolaha waxaana ku dhintay ugu yaraan laba askari isla kowdii bishan waxay mujaahidiinta qaraxyo xiriirah la beegsadeen kontaroolada madaxtooyada isgoyska sayidka afarta jirdiino isgoyska xararyaale kontaroolka isgoyska bakaaraha kontaroolka sheekh cali suufi iyo kontaroolka asluubta intaan xaqiijinay waxaa wadarta qaraxyadaasi ku dhintay shan askari febraayo kowdeedii aad bay u badnaayeen howlgallada waxaa la duqeeyey madaxtooyada iyo xerada xalane madaxtooyada waxaa ku dhintay hal askari oo dowladda federaalka ah halka xalanana aan la helin tiro cayiman walow la arkayay inuu ka kacay dab geystay khasaare hantiyadeed shantii bishan waxay mujaahidiinta qarax ku weerareen fariisinka ciidamada dowladda federaalka ee kes kontarool balcad khasaaraha dhimasho ee weerarkaasi waa hal askari lixdii bishan gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayay mujaahidiinta ku qarxiyeen degmada dayniile waxaana ku qurbaxay saddex askari halka lix kalena ay ku dhaawacmeen toddobadii bishan febraayo waxay mujaahidiinta degmada waaberi ku khaarijiyeen cabdi olol oo ahaa guddoomiye waaxeed ka tirsanaa maamulka degmada waaberi isla maalinkaas waxaa suuqa bakaaraha lagu dilay madkeyr oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo tababaray ereterea toddobadii febraayo xilli fiid ah waxaa soo dhacay khabar weyn oo sheegaya geerida xildhibaan ka tirsanaa jubbaland dhanka kalena ka mid ahaa siyayada maraykanka waa isxaaq maxamed yerow sandheedhe isxaaq ayaa qaabilsanaa inuu jawaasiis ka qoro wilaayaadka islaamiga ah waxaana jirta in basaasiin hadda ka hor lagu toogtay fagaarayaal ay sheegeen inuu isagu shaqaale geliyey toogashadiisa oo ka dhacday dharkeynley waxaa ka tacsiyeyey axmed madoobe iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale isla habeenkaas toddobadii febraayo waxaa la khaarijiyey sargaal kale oo si ayada u shaqaynaya oo lagu magacaabi jiray mahad kaasi oo lagu beegsaday degmada hodan ee gobolka banaadir sagaalkii febraayo waxaa xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley lagu dilay xudayfa maxmuud aadan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka gaar ahaan qeybtooda dharcadda loo yaqaano tobankii febraayo waxay mujaahidiinta xaafadda xaaji gaabo ee degmada dharkeenley ku dileen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray maxmuud maxamed aweys oo dadka qaar ugu yeeri jireen cabdulaahi efka banaadir sargaalkan ayaa doorashadii ugu dambeysay ee xildhibaanada waxaa looga guulaystay kursi xildhibaan uu u tartamayey koob iyo tobankii febraayo howlgal qorshaysanna way mujaahidiinta ka fuliyeen agaarka baar jowhar ee xaafadda suuqa xoolaha waxay ku dileen sargaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud guure saddexii tobankii febraayo waxaa tabeelaha shii ibraahim oo dacalka ku haya muqdisho lagu dilay askari ka tirsan c i d da muqdisho isla maalinkaa saddexii tobankii bishan waxaa degmada wadajir lagu khaarijiyey mukhtaar sheekh cabdi oo ka mid ahaa wadaadihii ku shiray muqdisho ee u fatwooday maraykanka iyo dowladda federaalka sidoo kalena ka mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada koonfur galbeed tirakoobkani waa dhacdooyinkii ka dhacay muqdisho shan iyo labaatankii maalmoodii u dambeeyey waxaana wadarta guud ee dhimashada uu soo saarayaa toddobaatan marka tiradan loo qeybiyo shan waxay ka dhigan tahay in shantii maalimood dowladda federaalka laga dilayay afar iyo toban xubnood haddaba maxay ka dhigan tahay qiimayntaada khasaarahan ma dhiigbax baa mise waa dhabarjab
maswaabaayadii lama dhuunyado midho dhunkaaleede ma facaan la cunin baa jiroo mulka kuu sidaeh maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naatoode waxaan leennahay allah subxaana wa tacaala u toobadkeena annagu la dagaalankiinna iyo dilkiinna waxaan ka jecelnahay inaad allah subxaana wa tacaala u toobad keentaan waxaan dadka muslimiintaa faraynaa inay ka fogaadaan xarumaha uu cadowgu deggan yahay daqiiqadna annagu ma dhowran karno murtadiinta iyo saliibiyiinta haddaan fursad ka helno mujaahidiinta muqdisho ee ku waajahan beegsiga a'immada kufrigana waxaan leeyahay cadowgiinna la sabartama foojignaantiinnuna ha badnaato dagaalna waa xeelade xirfadihiinnu ha badnaadaano kuwa cadowgana weliba ha ka sarreeyaano ilaahayna subxaana wa tacala waxaan weyddiisanaynaa inuu indhahooda iyo dhegahoodaba idinka qariyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin
waa tahay warka subaxnimo ayaad weli dhegaysanaysaan maxkamad taabacsan maamulka islaamiga ah ee bokol ayaa xukun dila ku xukuntay askari ka mid ahaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida kaasi oo xukunkiisu ka dhacay degmada tayeglow mahad cubayd ayaa war ka soo jeedinaya xukunkan oo ahaa mid xaduriddo ah ayaa maalintii shalay ka dhacay degmada tiyeglow ee wilaayada bokool waxaana lagu fuliyey askari ka tirsanaa ciidanka maamulka koonfur galbeed oo lagu magacaabi jiray isxaaq moxamed isxaaq kaas oo ay mujaahidiintu soo qabteen isaga oo si dhuumaaleysi ah ku yimid deegaano lagu maamulo shareecada islaamka oo ka tirsan wilaayada bokool qaadiga maxkamadda islaamiga ah ayaa goobta ka sheegay eedda loo soo jeediyey askarigan iyo qiraalka uu bixiyey intaas kadibna wuxuu ku dhawaaqay xukunka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka iyo adilada loo cuskaday xukun kow inuu yahay falkaas uu ku dhacay fal gaalnimo ah laba waxay ku xukuntay eedaysanaha isaaq dil xaduriddo ah in lagu fuliyo wuxuu ku sugnaaday xukunkaas qiraalkiisa waxaana loo cuskoday qowluhu tacaalaa waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin wa qowluhu sal allau alayhi wasalama man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaaca ilaa muslima وqowlهu sal اله عليه وsلم laa yaxilu damu imri'in muslimi yashhadu an laa إilaaha إila اllah وأnii rasuulu الlah إilaa بإxdى ثaلaaث الثayib الzاni والnafs bالnafs والtaarik لdiinihi almufaariq liljamacة mutafaq عalayhi ugu dambayntii dilkii ayaa lagu fuliyey askarigan waxaana hal mar takbiirta ku dhawaaqay dadweynihii u soo daawasho tegay xukunkan haddana waxaa la gudugelayaa tanfiidka xukunkaas الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر
golaha nabadoonada gobolka shabeellada dhexe ayaa ka hadlaya weerarkii lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka ceelbacad ee gobolkaas cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya indhalgaradka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay soo dhaweeyeen weerarkii dhowaan xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku qaaday deegaanka ceelbacad ee gobolka halka oo lagu xasuuqay ku dhowaad konton askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah waxay tilmaameen in ciidamadani ay dadka deegaanka dhibaatooyin kala duwan ku hayeen gaar ahaana gabdhaha muxaajabaadka ah nabadoonka beesha daawud islamarkaasina ah afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe macalin moxamed macalin xasan ayaa idaacadan islaamiga ah alfurqaan waxa uu sheegay in bulshada deegaanku ay aada ugu qanceen weerarkii ka dhacay ceelbacad alxamdu lilaahi bilaahi ba ku mahadnaqayaan oo u mahad celihayaan subxaana wa tacaala waxay leeyihin allahi naga qaaday gaaladii nagu soo duushay oo mataqaanaa muddo laba bilood ku dhowaadan si xun ugu haysatay dadka masaakiinta gabdhaha muxajabaadka xijaabka ka qaadaysay khaasatan gabdhaha niqaabka wejigu u daboolan yahay wejiga furdhahayay ee diinta suurad xumiyhaya dhibaatada ummadda ku hayay intaasna waa dhibaatadaas ku socotay dadka ay iyagu dhihi jireen berimaangeryada ay meelaha ka qeexi hayeen ummaddii noocaas aheed ay ahayd waa ummaddii waa soo dhawaysa arrinkan waa ka farxad waa mataqaanaa raayreen iyo farxad ay uga jawaabeen gudoomiyaha odayaasha dhanka islaamiga ee shabeellaha dhexe nabadoon cali biyow gaafo ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud uu ku fashilmay dagaalkii uu bilo ka hor iclaamiyey gaar ahaana kii uu ku soo qaaday gobolka shabeellaha dhexe nabigu calayhi salaatu wasalaam baa nin mushriga inta raaco uu yidhi irjic fa innii laa astaciinu mushrikan uu yidhi xasan gurguurte wuxuu u yeertay intii gaal dhulka joogta waa soo wadiyey intaa markuu sameeyey uu wax tiri waaya qabiilka u daga- u dagaalgelshay wallaahu arkasahum bimaa kasabuu ilaahay baa marka wixii uu waday oo camalkii iyo shaqaduu waday yaa ku foraariyoo ku gembiyey wuxuu marka maanta taagan yahay arrintan maxaad u gashay arrinkaas markan waxaan isleeyahay in maanta ka bacdi wax ximaah oo dagaal xaggiisa inaysan u arkayn inuu al-shabaab ku soo qaado sidaas baan u arkaa dowladda federaalk ayaa markii ay isdaba kaceen xasuuqyada ciidamadeeda loo geysanayo waxay u weecatay dhanka internetka iyadoo dacaayada dagaalka inay ku adkaatay ah faafinaysa laakiinse arrinkaa waa la isaga daba yimid oo waxaa laga dhigay halbacaad lagu lisay sida uu sheegayo nabadoon mukhtaar dhuubo oo ka mid ah golaha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan ku dirayaa xasan sheekh ee ummadda waa ku ahligay meeshaan dadkana dhibaato badanaa gaartay goob kasta ee lagu laayo ee amba konton looga dilay amba lixdan looga dilay waxay leeyihiin laba askariyaa nagala dilay waxaa kala duwan marka aan leenahay war- wararka ay dowladdu ka sheegayso iyo baraha bulshada baroorta iyo ooyinta taalla aad bay u kala duwan yihiin dowladdu waxay sheegtaa goobti lagu galaba in afar ama saddex looga dilay dadkina haddee dadkii lalayaa wada joogay baraha bulshada ka wada ooyahayaan internetka iyo internetka aad ugu wada cabaad u hayaan marka taas waxaan ognahay ee, dhibaatada meesha mar kasta ku qabata inay dowladduna ay qarin maagayso laakiin qarin marka waa dhammaato intii lasoo diraba haddii la cunaayo oo ay dhammaan hayaan gaadiidkii haddana ee, ilay kuma daraada waxay waxaa dhacda in ee, si casriya loo tuso dadki Dad- waa laga wada qaatay gaadiidkii waa lasoo haddana dhigay waxaa lasoo dhigay tiradoodaa lasoo dhigay dadkii la dilay internetka lasoo dhigay intuu ka koobnaay lasoo dhigay ee, nin walba derajadiisa lagu soo qoray taas marka waxay beenisay iclaamkooda beenta ahay ay waxay ku furtay xaqiiqday ku furtay dagaaladii ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ee cagmarinta ahaa sida kii hilowla gaab kii xawaaley kii ka dhacay degmada galcad iyo kii ugu dambeeyey ee ceelbacad ka dhacay goobahaas oo ciidamo kala duwan lagu xasuuqay islamarkaasina lagu furtay hub iyo gaadiidka dagaalka ayaa waxa ay quus iyo niyijab hor la sii geliyeen ciidamada dowladda federaalk ah oo awalba cabsida haysay ay saa'id ahayd kulan ay isugu yimaadeen beesha macalin weyne ee wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka ayaa laga soo saaray bayaan ay beesha ku garab istaagtay mujaahidiinta al-shabaab maxamed dayr cali sow ayaa warka soo jeedinaya beesha macalin weyne ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa shaaca ka qaaday inay naf iyo maal la garab taagan tahay mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana difaacayso ku dhaqanka shareecada islaamka kulan xasaasi ah oo socday muddo saddex cisho ah oo waxgaradka iyo dadka indhaha u ah beesha ay ku yeesheen degmada saakow ayaa lagu gurfeeyey marxaladda dalka uu marayo iyo dowrka beesha ugu dambayntii bayaan ayaa laga soo saaray kulanka kaasoo beesha ay si buuxda ugu caddaysay nuuca uu yahay dowrkeeda beesha waxay ballanqaaday inay mujaahidiintu ku garab istaagto naf iyo maal beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay abaabulada gardarrada ah ee ay gaaladu waddo islamarkaana aan islaamka looga imaanaynin dhinacooda qodobka afraad beeshu waxa ay ugu baaqaysaa beelaha walaalaha ah ee ay daris yihiin inaan lagu kadshoomin beenta ay wadaan gaalada iyo gaalraacyada shan waxay waxgaradka beeshu fariin u diraysaa dhallinyarada la marin habaabiyey ee la shaqeeya gaalada fariintaasoo ah inay isaga soo baxaan safka murtadiinta kana ditoonaadaan la dagaalanka diinta iyo ehelkeeda bayaanka kadib waxaa kulanka ka hadlay nabadoon shariif xasan cabdi oo ayiday bayaanka may noo ballan aha ini nafta niyajarte ini kitaabka ilahay dagaalagna ini kitaabka ilahay soo korsadan kahayna urmaba ka tiirsanaa allah subxaanahu wa tacaala oo kitaabkiiba ka tiirsan una in kitaabka una an dhimino waana ninin dilo danna in dilno nafna ka biinna maalna ka biinna ballanka noo ahaati alla maana leeyahy waa kunuu maca saadiqiina alle alla subxaanahu wa tacaala ilaahay intaasoo ku ballan qaada in nafna ka biinna oo maalna ka biinna beesha macalweyne madanu may noo ballan aha naf iyo maal inuuna kabiin iyo niyo inuu kabiin kadhamoosha kitaabka ina kadhagama farno ya waajibna yahay ugu dambayntii kulanka waxaa hadal ka jeediyey ugaaska beesha macalin weyne ugaas biyey ugaas axmed ugaaska ayaa ku nuuxnuuxsaday oo adkeeyey in wax macguusley la yidhaahdo aysan beesha ka imaan doonin kitaabkana ay qaateen kuna dhaqmayaan oo ay difaaci doonaan may ballan qaaday beelataas oo jubbooyinka iyo qayb kamid a geda degaansa ini wal macawisaylaara ku kooy doon ilaahay idin shay insha allahu yaad ani ballan qaade beelata maalin inta farid yaana may faday ini ila ballan qaada yada isla ballan qaadnay kitaabkan ilaahay haniindiji ini qaadano ka dhaqanna qaadateena ilaah waa markhaati ku haw inaynu qaadano waana ka dhaqan ya qaadani haddii beeladna uni talani waa uni hasaarni waana ka dhaqamaan waana qaadani wilaayada islaamiga iyo jubbooyinka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay kulamo gooni gooni ah la lahayd qabaa'ilka ku dhaqan wilaayada jubbooyinka kulankan midkii ka horreeyey ayaa wilaayada waxa ay la yeelatay beesha eelaay ee degta jubbooyinka kuwaas oo iyaguna sida beesha macliweyne oo kale ballan qaaday inay garab u yihiin mujaahidiinta al-shabaab lana dagaalamayaan shisheeyaha iyo dhinacyada la socda
warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan beesha harti ee degta wilaayada jubbooyinka ayaa sheegtay inay garab taagan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaaba maxamed ciise ayaa warkaas inoo faahfaahinaya munaasabad heer sare ah oo ka dhacday wilaayada islaamiga ah jubbooyinka oo beesha harti oo degtay wilaayadaas ay ku garab istaagaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxgaradka odayaasha iyo dhammaan beesha harti ayaa si buuxda u garab istaagay xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoo kulanka munaasabadda laga soo saaray bayaan lagu xoojinayo garab istaagga mujaahidiinta ugu horreyn bayaanka ayaa laga akhriyey madasha waxay beeshu isku raacday dargelin ku dhaqanka kitaabka allah iyo difaaciisa qodobka labaad waxay beeshu ballan qaadaysaa ku garab istaagka mujaahidiinta naf iyo maal waxaan caddaynaynaa in aan beri ka nahay gaalada iyo murtadiinta shareecada islaamka duulaanka ku soo ah dhankeennana aan islaamka ooga iman doonin kadib odayaasha iyo waxgaradka beesha harti ayaa iyagana kulanka ka hadlay haddaynu nahay beesha harti inaan maantay diyaar u nahay kitaabkayaga inaan u dhimanno u dhaawacanno naf iyo maalba inaan difacno ka difacno gaalada cunxunka ah ee isku soo biirsaday tabarna aan helin laakiin dadku wax magaradka ay u malaynayaan inay awood leeyihiin bal insha allahu tacaala waxaan doonaynaa ilaahayna aan u kaashanaynaa inaan kitaabkayaga ka difacno kuna guulaysan doono insha allahu tacaala
ballantanadana waxaa waaye hadduu alla idmo kitaabka ilaahay inaan miidka ku qabanno gaaladana aan ka difaacno dhiigganaga iyo naftanada iyo maalkanagana aan u hurno hadal badan haan ma buuxsho baa la yidhi beesha maanta way tashatay waxayna ku tashatay in aayahooda ay ka tashanayso ayna ku raacsan tahay mujaahidiinta meel walba ay joogaan inay garab qabtaan sharma arka cali jaamac oo ah ogaaska guud ee beesha harti ayaa isagana dhankiisa ka hadlay munaasabadda hoggaanka beesha waa aniga magacaygaas suldaan sharmaarke cali jaamac beesha anaa hoggaaminaya waxaana ku hoggaaminayaa kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala beesha waxay ballanqaaday naf iyo maal ee u ballanqaaday kitaabka ilahi subxana wataala inay ku garab istaagayso maanta waa doorkeena insha allahu tacaala waxaan isku raaxsannahay oo isku dhaarinay kitaabka ilaahi subxana wa tacala inaan garba gaashaan u nahay ciddii ka leexatana inay beri naga tahay gaalo iyo gaalo raacenna aan beri ka nahay insha allahu tacaala awalan ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa anaa isku dhaarinayo waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ku dhaaranayaa inaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala aan garba gaashaan u ahay waxaan ku dhaaranaya sunnada rasul inaan difaacayo insha allahu tacaala war kitaabka ilahi inaan difaacno ma isku raacnay
tan iyo markii uu dagaalku iclaamiyey xasan sheekh maxamuud xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka si buuxda u garab istaagay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed ciise aad ayuu mahadsan yahay warkii subaxnimo dhegaystayaal saakay aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waynaga intaa